dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa waa tahay kulan wacan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka kaleso warsakaadka cadaado
soomaaliyankii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliyana kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa midnimad talaadaha arbacada ay soo galayso taarikhdu ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnamijkan aad ku dhegaysan doontaan haddii allah wadda laga helo waxaa qayb ka noqon doonaa mooshinkii laga keenay waa mooshinkii xilkaqaystaha laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo warqadtasan golaha shacabka ay sheegeen maanta inuu soo gabagaboobay barnaamijkan ayaan goordhow idinkuuso gudbin doonaa xog arrimahaas la xidhiirta qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka hiiraan digniin ayuu maanta u diray ciidamada booliska ee gobolka hiiraan ujeedka digniintaas wuxuu yahay ayaan barnaamijkan goordhow idinkuuso gudbin doonaa qodobada kale dhegeysta barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dable dhac iyo dil ka geystay magaalada muqdisho oo lagu raad jooga barnaamijkan ayaan xog ku saabsan goorrow idinkuuso gudbi doonaa dile dhaawac maanta ka dhacay magaalada boosaaso khasaare kala duwan ay ka dhashay xog la xidhiirta ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dhowaan la geeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo dad careysan oo kasoo horjeeda xiritaanka gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya ayaa maanta wuxuu dagaal cusub ku dhex maray magaalada baydhabo ee gobolka baay khasaare ayaa ka dhashay xog la xidhiirta ayaan goorrow barnaamijkan idinkuuso gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta waxay sheegeen in guriga guddoomiyaha laga jiray korontadii iyo cuntadii guddoomiyaha cunu lahaa xog ku saabsan ayaan barnaamijkan goor barnaamijkan kusoo dhegaysan doontaan waxyaabaha kale goorrow dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidamada xoogga dalka maanta waxa uu booq uu booqday xerada kumaandoosta soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose ujeedka safarkaas ayaan barnaamijkan goorrow idinkuuso gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisa waxyaabaha hakiyey biixitaanka baasboorka soomaaliya iyagoo maalmin lasoo dhaafay dad yow aad u fara badan ay hor toobnaayeen xarunta wasaaradda waa waa xarunta baasboorka laga bixiya immigrationka magaalada muqdisho xog ayaan barnaamijkan goorrow idinkuuso gudbi doonaa dowladda federaalka soomaaliya waxay sharti siinisay kullumaysto ajaanib ah maxaa u diiday in kuwa soomaaliya la siiya ee ka kullumaysta gudaha dalka soomaaliya xog la xirta ayaan barnaamijkan caawi goorrow idinkuuso gudbi doonaa kulan xasaasi oo hadda inla hadlaya ka socda xarunta golaha shacabka ay leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxyaabay ka wada hadlayaan ayaan barnaamijkan goorrow idinkuuso gudbi doonaa xildhibaanada mooshin gudbiyey war-saxaafeed maanta ay soo saareen waxayna ku adkaystay in mooshinkii ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu sidiisii u taagan yahay dhallinyaro soomaaliyeed maanta waxaa laga soo celshay dalka dibaddiisa muddo ay ku xirnaayeen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxaa kusoo dheeray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr wafdi uu hogaaminayo barnaamijkan ayaan goorrow idinkuuso gudbi doonaa qodobadaas wuxuu soo kordhaa xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaa ku dhegaysan doontaa qodobadaasi waxay soo kordhaa xubintii kalamaan oo mar kale iyo barnaamijka horeyse wareysada
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiq ayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssds snm unc sbn ssnm unccb ssbbs diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay raadiyo hacdaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho oo maalmihi lasoo dhaafay ay ka taagnaan qalqal siyaasadeed oo waddanka soomaaliya u galay mooshinkii saaxilka qaysta ahaa ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya la gudbiyey guddoomiyaha golaha shacabka sagaalka bishan ayaa jabayay kadib markii ay cadeymo qoraal ah ay soo gudbiyeen afar iyo toban xildhibaan oo ku siixina kuwaas oo tilmaamay in laga been abuurtay xogayaha xafiiska guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa waxuu saaka warqad uu soo diray guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xogeen ku xaqiijiyey in tirada rasmiga ah ee soo gudbisay mooshinka uu yahay toddobaatan iyo sideed xildhibaan sidaas dareedna uusan ahayn xilkaqaystaasi ma sharciga waxa uu ku sheegay war-saxafeedka maanta uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane guddoomiye aniga oo gudanaya waajibaadka ah mas-uul ama mas-uul ahaan golaha uga xil saaran xaqiijinta dukumentiyada golaha tirada qoraalada saxiixayaasha soo jeedinta nala soo gudbiyo oo dhammaan sagaashan iyo laba sagaashan iyo laba xildhibaan haddii laga reebo afar iyo toban waxay noqonaysaa sida lagu sheegay war-saxaafeedka uu soo saaray xogayaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya toddobaatan iyo saddex xildhibaan waxaana kusoo haraya sida la sheegay toddobaatan iyo siddeed xildhibaan haddaba tirada xildhibaanada kasoo haray anshaxa xaqiiqada ah ma buuxinaya tirada qodobka sagaashan labaad farqadiisa labaad ee dastuurka meelgaarka ah oo sharciga ansax ku noqon karo saddex meelood laba meel wasiir ku-xigeenka wasaaradda warafinta soomaaliya ayaa qoraalkan baahiyey wuxuuna u muuqdaa inay soo saareen labada guddoomiye ku-xigeen iyo ku-xogayaha baarlamaanka laakiin uusan ogeyn guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay ku socoto qaar ka tirsan xildhibaan ka tirsan waa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo mooshinka keenay madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay sheegeen inuu weli uu jiro mooshinka laga keenay madaxweynaha xilli xogayaha golaha shacabka oo maanta uu sheegay warqadaas inay mooshinkaas u yahay mid buburay xildhibaanada howshe jiraad ku qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in mooshinkaas uusan burin islamarkaana weli uu cdc yahay waxay uga dalbadeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuu golaha shacabka horyimaado islamarkaana uu isdifaaca dacwadda ay u soo gudbiyeen waxay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya sheegeen in laga bilaabo sagaalka bishan ay madaxweynaha mooshin ay ka gudbiyeen uusan wax tallaabo ah ama shaqo ah qaban karin inta laga xalinaya ama lasoo afjaraya mooshinka ama qalqalka siyaasadda ee ka tagan gudaha dalka soomaaliya qodobada kale ay soo saareen shirkooda jaraa'id xildhibaanada maanta shirku yeeshay villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa in qoraalkii ka soo baxay xogayaha golaha shacabka uu yahay mid aan waxba ka jirin islamarkaana xogayahu yahay mid uu yahay in lagu qasbo qoraalka maanta uu soo saaray xildhibaanada maanta shir ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in shacabka soomaaliyeed ay isdijiyaan ay isdejiyaan islamarkaana khilaafkan uu yahay mid goorna soo gabagaboobi doona sida ku cad qodobka shan iyo toddobaatanaad farqadiisa saddexaad ee xoroosaadka soo jeedin mooshin halka qaadis ee madaxweynaha laguma faafin karo golaha iyo meel kale toona ka hor maalinta ay furmayso dooda soo jeedintaas waxaana maalintaas loo qaybinayaa golaha oo keliya sidaas daraaddeed xogayaha golaha shacabka xaquma laha inuu sheego ama dhex galo magacyada iyo sharciyada mooshinka ah, laga soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda- jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee guddoomiyaha golaha shacabku qabtay xaqiijiyeyna inuu waafaqsan yahay qodobka sagaashan iyo labaad farqadiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka federaalka soomaaliya xogayaha golahuna horey u caddeeyey inuu qabtay uuna diiwaangeliyey soo jeedinta sagaalkii disembar labada kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno ummadda soomaaliyeed ee aan ku matalo golayaasha sharci dejinta waxa ay tahay shaqada guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka akhriyey waraaqo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka sida ku cad qodobka saddex xoroosaadka golaha shacabka xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Ah, guddoomiye ku-xigeenka marka uu joogo guddoomiyaha golaha shacabku guddoomiye ku-xigeenadu marka uu joogo guddoomiyaha golaha shacabku waxa ay qabtaan oo keliya wixii guddoomiyuhu u diro xaqna uma laha inay ka hadlaan shaqo uusan guddoomiyuhu u igman marka hore waxaan ka raadin gelinaynaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo eh, shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hadalladii gefka ahaa ee ka soo yeeray guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn waa nasiib darro aada u weyn inay sidaas u dhaqmaan guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee laga rabay inay guddi ku noqdaan ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inay garab istaagaan sarraynta sharciga kana hor yimaadaan habdhaqan kasta oo dhiiri gelinaya keligi talisnimo iyo ku tumasho sharci waxaa kale oo aan aan rabay inaan ku daro arrintaa eh, guddoomiyaha golaha shacabka eh, waxaanu rabnaa inaanu halkan ka cambaarayno xayiraaddii eh, lagu soo rogay oo ay ku jirto in cuntada oo uga iman jirtay bannaanka laga gooyo isaga iyo askartiisaba in laydhka laga damiyo oo si joogta ah looga damiyo eh, mararka qaarna loo sii daayo eh, waxaa kaloo aan cambaaraynaynaa in dhaq- dhaqaaqyadii dadka u imanaya ama uu isagu dalbado eh, ama eh, booqasho ugu imaanayay ee uu raallida ka yahay in laga hor istaagay oo aanay eh, u suuro gelin in eh, ay u tagaan marka in la in- in in in dhaqdhaqaaqa guddoomiyaha oo ah qofka labaad ee maamus ahaan qarankan ugu ugu sarreeya la xayiro waxay la mid tahay in uu ma- eh, guddoomiye ku-xigeenka la isku dayayo inkastaanay sharci ahaan suuro gelin in la isku dayayo in eh, xabsi guri la geliyo taasina ma aha suuragal ma aha sharciguna ma aqbali karo annana ma aqbali karno ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay jawaabo degdega ka bixiyaan arrintaas oo ay dareenkooda ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan in sharciga la baarmado madaxweynuhu madaxweyne ku yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda haddii uu isagu baal maro shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalana madaxweyne ma noqon karo waa waa ka
waayahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheegeen ah in mooshinkii ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu sidii yahay waxna uusan iska bedelin sidoo kale waxay beeniyeen warqadii kasoo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taasoo lagu sheegay in uu buray mooshinka laga keenay golaha shacabka waa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya habeen wanaagsan iyo hawada aan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta raadiyaha cadaaday waxay u sheegeen in guriga guddoomiyaha golaha shacabka laga jiray biyaha iyo korontadii iyo sidoo kale cunadii islamarkaana xilligan uu ay tahay xaalad adag xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee- oo tegay guriga guddoomiyaha ayaa warbaahinta raadiyaha cadaaday waxuu u sheegay in guriga guddoomiyaha laga jiray cuntadii iyo biyihii raalli lagama hayn inaan galno laakiin waan galnay dee sharciyadaana siinaysa cid loo diidi karta ma laha guri qof leeyahay ma aha annaga xildhibaanaa nahay xarunteennii aan u soconaa guddoomiyaha gurigiisii baan u soconaa isagaa u casuubnay inaan u soconnay cid marka aan uga rabno isaga aan ahay inaan ogolaansho uga rabnay inaan u tagnahay ma jirto marka dariiqii aan mari karnay baan marnay waanan u gudubna waan u tagnay Waayahay.
Waxaan fiiri, cuntada iyo biyaha ayaa laga xanibay cunta iyo biyo xildhibaano ma aha
maxaa ku qancinaysa dadka u arki kara eedeen siyaasadeed inay tahay wallahi de waxaan isleeyahay cid cid walba waxay fahmi kartaa oo askarta albaabka joogta iyo cid walba oo ka shaqaynaysa maanta madaxtooyada ay ogyihiin in madaxweynaha in guddoomiyaha baarlamaanka oo aan wax sharciyada oo maanta lagu gorogoomin karo ama khalafka intaa loo- loogu geysan karo oo aan ahayn inuu qabtay xildhibaano sagaashan iyo laba xildhibaan impeachment iyo madaxweynaha ka wadeen oo sharciga ay tahay sharcigii loo doortay inuu fuliyo ay tahay waxaan ahayn qof aan samaynin oo guddoomiyihii baarlamaanka ah oo lix biloodoo safxadiisu weli ay bayda tahay cad tahay cidda isku dayday inay cuntada iyo biyaha ka gooyaan oo ay ku goodoomiyaan guriga uu ku jira isagii ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee ilaalinayay ayaan la weydiinayaa dadka soomaaliyeedna kuwaas iyo annagay noo garqaadayaan
xildhibaan cabdixakiin macali axmed oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasna tegay guddiga waa guriga guddoomiyaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka degan yahay magaalada muqdisho aan raadi lagu hayo ee la yidhahdo villa uganda ee ku taalla xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka soomaaliya sheegayna in laga jiray korontadii biyihii iyo cunadii waxa uu sidoo kale sheegay inay qaadi doonaan tillaabo in looga jawaabayo go-aanimada waa go-aanimada lagu sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ciidanka ilaalada intaba ka ahaa waayahay habeen wanaagsan yaen wadan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan hay-adda culamada soomaaliyeed ayaa waxay ku baaqday in dalka soomaaliya xaalad xun uu sii wajahayo haddii aan si degdeg ah loo xallin khilaafka siyaasadeed ee haatan ee haatan ka dhex taagan hay-adaha ugu sarreeya dowladda federaalka soomaaliya wasxaafada maanta ay soo saaraan ayaa waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqeen iyo ururada bulshada rayidka ah in laga qayb qaatay si loo damin lahaa xaalad siyaasadeed ee haatan ka dhex taagan hay-adaha ugu sarreeya dowladda federaalka soomaaliya
laga keenay madaxweynaha dowladda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo horta warka iyo akhbaaraha aad ulama aanan socon labadan maalmood oo muxaadaraadkii aad aragteen iyo muctamarkan iyo shirweynahan diineed ayaan ku mashquulsanayn aniga iyo raggii kaleeto oo wadaadadaha culimmadaha meeshaila joogay laakiin warkan xalay eh, soo duulay oo si kooban loo tusay oo ah in madaxweynihii dalka iyo jamhuuriyadda iyo astaanta soomaaliyeed laga keenayo mooshin leeyahay la rido waa war aan la qaadan karin meeshii wax laga bilaabi jirayna ma aha meeshii wax laga sixi jirayna ma aha Ee, soomaaliya muddo dheer bay waxay ku soo jirtay dhibaatooyin iyo rafaad oo dowladnimadeennii ay aad iyo aad hoos ugu dhacday adduunka magaceennuna hoos aaday waxaa hadda muuqanayay ififaale fiican oo intii cabbaar ahba soo socday oo ah inaynu ugu soo noqonayno khariidada adduunka iyo maabka adduunka iyo kaalinta aynu ku lahayn adduunka haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyadoo halkaa u socota waxaa la rabaa wixii dhaliilo ah adduunkao dhan waa la saxaaya sidii qaanuunka ahayd oo nidaamka ahayd in loo saxo baarlamaan baa jira ee, waxaa jira in waxyaalaha laysla ee, garayo ama laysla ee, falanqeeyo haddii dawladdu ay wax ku qaldanto ee, baarlamaanku wuxuu u joogaa inuu saxo laakiin inuu dawladnimada oo dhan khalkhalgeliyo uma socoto mana aha sidii wax loo sixi jiray haddii dawladdu heshiisii qalada ay gashay haddii waxyaalo mucayana oo qalada ay gashay oo gaf laga sheeganayo ama gaabis laga tirsanayo waa in la saxaa wixiina lasoo buruufgarayaa inta lasoo caddeeyo oo bayinada la keeno oo burhaanta la keeno waa waxa loo sameeyey baarlamaanada laakiin sideedaba baarlamaankan oo awalba lagu qaadanayay dadka soomaaliyeedna ay ku oggolaadeen dowladnimadoodii inay hana qaado waxaanay ahayn in dadka soomaaliyeed mid mid u soo doorteen iyaguna waa ogyihiin dadka baarlamaanka jooga way ogyihiin inaan qof iyo cod lagu soo dooran soomaaliduna inaanay mid mid u soo dooran meesha in wada laaluush iyo lagu wada yimaado iyo qof walba lacagtiis iyo dantiis waa la ogyahay laakiin waxaasoo dhan waxa ummadda soomaaliyeed indhaha ay uga laabanaysaa waxaasoo dhan oo jira bal dawladnimadaadii iyo raga- dadnimadaadii iyo maaragtay shakhsiyaddaadii adduunka iyo kaalintaadii amay xoogaa soo noqotaa oo adduunka inagu gudaha waxaan doonna aan isku ahanay adduunka aan noqonnaan la yidhaahdo dadkii soomaaliyeed waa taa dawladnimadoodii waa taa madaxdoodii astaantoodii waa kaa calankoodii waa kaas intaas weeye waxa dadka soomaaliyeed ay u sabraayeen waxaasoo dhan ugu sabraayeen waxa oo og yihiin oo dhan oo jira oo meesha iyo waxa lagu shaqeeyo iyo ee ka jira marka in haddana wixii la yidhaahdo dib ha loo celiyo waxoo dhan ha laysla dumin oo guriga madaxiisa hadduu nin dantiisa waayey ama maaragtay ee, jago waayey ama kontraag waayey ama maaragtay qandaraas waayey ama maaragtay dawlado shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqaysto oo ummadda soomaaliya mustaqbalkeeda kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ah baa halkan fadhiyey maanta qaacadaan fadhiyey mid walbaa wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa uu wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu ayuu jecel yahay
waa tahay kaasi wuxuu ahaa qaar ka mid ah war-saxaafeedka maanta ay soo saareen culammada soomaaliyeed oo ay ku dalbanayeen in uu yahay wax laga xumaado mooshinka laga gudbiyey guddoomiyaha golaha sh- waa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo habeen wanaagsan ee hawada aan ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis ah haatan aan la hadlayo waxaa kulan uu golaha shacabka labada waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu kulan dadda uga socdaa xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdi waa villa uganda ee xarunta madaxtooyada ku dhex taalla ee magaalada muqdisho hawga guddoomiyaha golaha shacabka ayaa haatan waxaa ku sugan guddoomiyaha cabdi xaashi cabdulaahi qaar ka mid a xildhibanada aqalka sare waxaana ay uga hadla- uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed dalka iyo godaanka la geliyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sida xaaladdiisu ay tahay warbaahinta ayaa la sheegay kulankaasi hadda la yiri inay banaanka looga yaro meesha banaanka ay ku sugayaan waxaan la filayaa in goor kulanka waxyaabaha ka soo baxa goor warbaahinta faahfaahin laga sii doono kulankaasi ayaa waxaa ka horeeyey in xogayaha golaha shacabka cabdi kariim buux maanta uu soo saaray waraqaad uu soo saaray inuu ku sheegay in mooshinkii laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu yahay mid buray isla markaana aysan waxba ka jirin madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa qalqal siyaasadeed galay tan iyo markii mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla faraajo habeen wanaagsan iyo hawdaan ka leenahay saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka ayaa ku seesaqayna
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartay ayaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarbamme waayahay habeen wanaagsan ee hawda aan ka leenaha markaana beled weyn guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa maanta wuxuu dignin adag u diray qaar ka mid a ciidamada booliska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kuwaasoo uu sheegay in xilligan qaar ka mid a dhibaateeyaan shacabka ku dhaqaan dhammaan gobolka hiiraan sidoo kale wuxuu sheegay in wax badan ay ka weyheen ciidamo jidgooyeyn dhigtay gawarda safarka ah wuxuuna sheegay in askartaasi si weyn ay loo xisaabtami doonaan saraakiisha ciidamada ayuu guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed ugu baaqay in isbeddel lagu sameeyo ciidamada ku sugan koontaroolada kuwaas oo sheegay in qaarkood dhibaatooyin xoog leh ay kala kulmaan shacabka ku safraya wadooyinka ka baxa wadooyinka ka baxa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay maanta maruu munaasabad mushaar lagu siinayo ciidamada booliska taas oo lagu qabtay saldhigga dhexe ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
in lala xisaabtama ha ogaadaano in shaqadii loo daray loo diray lagu kontaroola ha ogaadaano in eh, waxyaabo badan oon annaga ognahay oo booliska dhexdiisa boolisku waa waa wada xun yahay madihiina waa fiican yahay intiisa badan laakiin waxaan ognahay kuwo badan oo ku dhex jiro waxay ka shaqeeyaanna waa ognahay ayaguna waa is og yihiin waxaan ognahay eh, keelaayada eh, canshuurta lagu qaado kuwa joogo meeshai joogaan dhib ku hayaan ognahay baabuurta canshuurta laga qaado kuwa dhib gaara ku hayaan ognahay kuwa jidgooyooyin dhigta habeenkiiaan ognahay kuwa dadka la macaamilo dadka canshuurta laga qaadaa ninka canshuurta qaadaa iyo iyo dardarsiiya ayagu lacag kale ka qaataan ognahay waxaasoo dhan waa ognahay ina ma ognahay yaysan u qabin magacyadoo dhan naqaan meelahay kala joogaanaan naqaan Eh, waxaan u sheegi doonaa saraakiisha madaxda u ah aan u sheegi doonaa haddii alla idmo waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo oon ka codsanaynaa saraakiisha ciidanka oo madaxda u ah booliska koontaroolada booliska jooga inay isbuuc isbuuc u beddelaan isbuuc walba markii la joogo nimanka jooga laga soo beddelay niman cusub la geeyo si macaamiisha dadka canshuurta laga qaadaa iyo boolisku ay u yaraato waxaan codsanaynaa keelaayada ciidanka jooga inay isbuuc isbuuc u soo beddelaan isbuuc ciidankii jooga la soo beddelo haddana ciidan kale la geeyo waxaan uga jeednaa in macaamiisha ciidanka iyo dadka canshuurta laga qaadaa ay samaysanayaan na aa aragnay aan aragnay inay samaysteen inay yaraataan rabnahay meesha ka baxdo waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin waxaan idinka codsanaynaa anugu waa dadaalaynaa aduku dadaala anugu waxaan ku dadaalaynaa inaad xaquuqdiina heshiin aduguna waxaad ku dadaashiin inaad he- in laydiga helo ee, xaquuqdii laydigu lahaay amnigii degmadan aad sugtiin shacabka amnigiisa aad sugtiin ee, dhagarqabaha aad ka ilaalidiin shacabkii aduku macaamiil badan aad samaysatiin
yuusuf axmed hagardabageed guddoomiyaha gobolka hiiraan ayuu kaas ahaa oo digniin culus u direeyay qaar ka mid ah nidaam waa midaha ciidamada booliska magaalada badoweyne kuwaas oo sheegay in xiliyada qaar ay dhibaatooyin xoog leh ay ku hayaan shacabka ku safra ama ku nool magaalada badoweyne ee gobolka hiiraan sheegayna inay wax badan ay kugu yihiin ciidamada juudgooyinka jooga gawarada safarka aan wuxuuna sheegay in arrintaasi si weyn dhowaan ay la xisaabtama duban habeeguna sin hawadan kalena raadiyaha cadaadada ayaad dhegaysanaysaan fm taa siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagneed cabasho magaalada ay ka qabeen in istaaggii bixinta baasboorka soomaaliya ha yeeshee dowladda soomaaliya ay sheegtay in arrintaasi xal waara laga gaaray agaasimaha waaxda socdaalka jinsiyadaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa sheegay in duuhabeyn lagu sameynayo hababka loo bixinayo baasboorka soomaaliga sidoo kale agaasimaha ayaa wuxuu sheegay in la dhameeyey dhismaha waa dhismaha cusub ee xarunta lagu bixinayo baasboorka taasoo keentay in hakad galay ha yeeshee maanta wixii ka dambeeya arrintaasi diyaar ay tahay Een, sidaan la u wadaagnay een, muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan een, waxaa dib u habeyn lagu sameynayay hababka lagu bixiyo baasboorka Een, waxaa sidoo kaleeto la ee, dhismaheeda la dhamaystiray data center cusub oo lagu rarayay saarfarada iyo een, hababka muhiimka ah taas oo markii hore aan qorsheynaynay inay nagu qaadato muddo een, usbuuc ah laakiin ay dhacday in maalmo dheeri ay ku darsoomaan muddadaas marka een, la hagaajinayay oo la hormarinayay qalabka iyo hababka lagu bixiyo baasboorka iyo data centerka cusub oo loo guurayo waxay keentay in hakad uu ku yimaado een, bixinta baasboorka taas oo aan ka dareemay in bulshadu ay ka ay ee dhacda bulshadu in ay dareemaan cariiri iyo culays ay dareemaan Ee, run ahaantii innagoo aada uga xun horena uga cudur daaranay waxaan mana- maanta rabaa inaan halkan ka caddeeyo in een, hawshii ay sideedii u bilaabatay oo maanta ay shaqadu socoto een, haddii alla yidhaahdana een, ay sidaa ku socon doonto iyo sida caadiga ahayd iyo sida kasii fiican oo ka fudud haddii alla yidhaahdo Een, waxaan arkay oo aan arkayay in bulshadu ay cabashooyin gudbiyeen Een, wixii marka inagana quseeya oo quseeya howlaha een, bixinta baasboorka waxaan isleeyahay jawaabteedu intaa ayay noqonaysaa
maxamed aadan koofi agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo sheegay in la bixinayo baasaboorka soomaaliya wixii hadda ka dambeeya maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa cabasho shacabka magaalada ay ka qabeen inuu istaagay bixinta baasaboorka soomaaliya ha yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay arrintaasi xal laga gaaray habeen wanaagsan ee wadanka kalen raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay markii ugu horeysay muddo soddon sano ah daafureen bixinta shatiyo kalluumaysiga la siinayo dadka ajaanibta ah ee ka shaqaysta baddaha soomaaliya wasiir kalluumaysiga iyo kheyraadka badda cabdulaahi bidhaan warsame ayaa maanta saxiixay shatigaasi la siin doono la siiyey iskaashatada loo yaqaana koofa ee dalka shiinaha laga leeyahay oo uu iraanna ay baxsheen soddon iyo laba shati waa shati ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ayaa markii uu soo idlaaday xafladdii maanta lagu daahfurayay shatiga lagu bixinaya kalluumaysiga ee ay qaadanayeen hay-adaha shisheeye ay warbaahinta faahfaahin ka siiyeen
Een, in aan daah furo een, ruqsad siinta aa, kalluumaysiga gaar ahaan qaybta tuunada loo yaqaano een, kaasoo aan siinay kambaniyo ama maraakiib ah, laga leeyahay waddanka china Aan- waxaan ugu talagallayna waxay ahayd in la ogaado in aan si sharci ah ku bixinno ruqsadaha kalluunka oo ay dhammaatay een, qarqarintii iyo wax qofka keliya ama wasiirku uu jeebkiisa ku wato ama uu keligii ogyahay inay dhammaatay wax dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed oo dhamme ogyihiin Een, dowladaha een, maxay ahayd ka tirsan dowladda federaalka oo dowlad goboleedyadu ay ogyihiin oo ka dambeysay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaadheen bishii labaad ee sanadkan magaalada muqdisho Een, arrintaas baan waxaan rabnaa in si la wada og yahay oo daah furan oo aan qarsoonayn oo soomaaliya oo dhammi ay ogaato een, in si sharci ah lagu bixiyo shatiga Een, hadafka ugu weynina uu yahay een, waxaa xeebaha soomaaliya ama badaha soomaaliya usoo duula always oo ka kalluumaysta maraakiib sharci darro ah oo laga leeyahay waddamo badan oo adduunka ka tirsan marka baaqa aan u dirayno ama een, waxa uu yahay ama fariinta aan u dirayno een, naga joojiya sharci darrada kalluumaysiga ah een, kaalaya oo soo dalbada in si sharciya laydinku siiyo ruqsadaha kalluumaysiga een, waa furan tahay een, waxay ku xidhan tahay keliya markabka aada wadatid inuu yahay markab sharciga soomaaliya ogol yahay inuu badaha ka kalluumaysto waxaad og tihiin inay badaheenna ama sharciga aan haysanno ay mamnuuc ka yihiin Eh, maraakiibta qaarkood oo loo yaqaano kuwa badaha xaaqa ah oo aan la ogolayn marka haddaad wadatid markab u fiican bay-ada ama sharciga dowladda soomaaliya oo ogol yahay een, soo dirso codsigaaga een, waxaanu ku siinaynaa iyadoo la wada ogyahay saa loo wada arkayo la yaqaano markabkaagu inuu si sharciga ku kalluumaysanayo baanu sharciga ku siinaynaa arrintaa fariintaasu uma socota keliya wadamada sheeyaha iyo dowladaha waxaan u socotaa ganacsatada soomaaliyeed Een, ganacsatada soomaaliyeed oo inta badan aan ku hawlanayn inay kalluun ka ganacsadaan oo gana- waxa ugu fiican aynu haysanaana ay kalluunka tahay waxaan idinku boorinaynaa waa fududahay haddii waddada saxda ah la soo maro in ruqsadda kalluumaysiga la helo marka dhaqaalo badan baa ku jira shaqo badan baa ku jirta oo dhallinyarada iyo danyarta soomaaliyeed ay shaqooyin ka heli karaan marka ha lagu dadaalo in loo soo jeesto in laga faa'iidaysto baddeenna oo dihin
cabdulaahi ibdahan warsamee wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo ka hadlaya maanta shatiya ay siiyeen soddon iyo laba oo kabani oo laga leeyahay waddanka shina habeen wanaagsan raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan habeen wanaagsan ayaan mar kale hawdeen kale
dalkiidinka qarribay
waayahay qaybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saqayna markaan haddaan aadno magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa cabasho ka imaanaysa xildhibaanada golaha shacabka waa xildhibaanada ba- baarlamaanka koonfur galbeed iyo shacabka kuwaas oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso faragelin xoogan maanta waxaa la sheegay dad banaanbax ka dhigaya magaalada baydhabo oo kasoo horjeeday cunuqateynta la saaray gudoomiyaha baarlamaanka iyo ciidamada dhowaan la geeyay magaalada baydhabo in ay dirar ay ku dhex martay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warartan caawa naga soo gaaraya baydhabo ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu maanta ka dhacay halkaasi una dhexeeya dadka shacabka ah iyo ciidamada booliska hadhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay geysay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la sheegay in uu dagaalkaasi uu sababay inta la xaqiijiyay laba qof ayaa la sheegay in ku dhaawacantay dagaalka inkastoo la sheegaya in saddex kale ay ku dhinteen labada qof ee ku dhintay dagaalka maanta dhex maray dadka shacabka ah iyo ciidamada maan la geeyey ee booliska ahaa magaalada baydhabo ayaa la sheegay dadka ku dhaawacmay inay tahay gabar ardayad ah oo dhiganaysay mid kamid iskuullada gabdhaha ee ku yaala magaalada baydhabo iyo sidoo kale wiil yaroo la sheegay in daaisu ay tahay saddex sano jir Sh- ah, shacabka banaanbaxa maanta dhigaya ayaa waxay ku qaylinayeen
banaanbax lagu taagay
tahay kuwaasi waxay ahaayeen banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa islamarkaana looga soo horjeeday in xanimo ama socdaalka laga xanimo gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya laguna taageeray mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalena raad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan qaybiga dhexe barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa markaana magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya xafiiska ra-isul wasaaraha ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo dhaweysay muwaadiniin soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsida ku yaala waddanka tanzania ergey xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya oo qaabilsan muhaajiriinta qaxootiga iyo xuquuqda insaanka iyo xuquuqda carruurta maraygaasi xaaji yuusuf iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxay garoonka diyaaradaha cadcadde ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsida dalka tanzania maryan yaasiim xaaji yuusuf ayaa sheegtay intii uu socday qorshaha soo daynta muwaadiniintan ay safar u tagtay magaalada daarusalaam ee dalka tanzania iyadoo fulinaysa amarka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta markii muwaadiniinta kasoo laabtay waa kasoo degeen garoonka diyaaradaha cadacadde ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in ay aada u soo dhaweynayaan qaar ka tirsan muwaadiniintii soomaaliyeed ee halkaas laga soo deshay ayaa warbaahinta la hadlay sida ay dareenkooda tahay in dalka gudihiisa ay deg u soo laabtaan anigoo ah maxamed xasan warsame iyo saaxiibaday ismaaciil ismaaciil cabdalla sheekh xasan cali nuur abubakari wote dalka tanzania anagoo u soconaa south africa muddo sideed sana maantana waxaan soo daayay boloosiga soomaaliya safiirka soomaaliya ka soo daayay iyo dowladda loo soo daayay marka sidaas way ku mahadsan yihiin magacayga waxaa la yidhahdaa yunus abdulaahi xuseen waxaa layga soo daayay jelbiyaal dalka tanzania waxaana ii gargaaray dowladdayda waddanka soomaaliya safiirka soomaaliya ayaa i gargaaray muddo badan oo ku xunaa jelka toddoba sana sidaas darteed macnaha ilaahay ayaa ii soo qadaray macnaha in macnaha safiirkeedu yimaado kabacdiina waa ii jihaaday jihaaday kabacdiina waa iga soo dagay jelxaanu ugu xiran waxaa laygu xilay kees buncadeedka soomaaliya waa kuweyl waa run wallaahi jeelka macnaha igu soo maray macnaha wax laga shaqay kara ma aha qaabaan la soo kulmay dhibaataan la soo kulmay jilbahaaga layga jebiyey waa laygu shaqeeyey xataa anoo aan lambarkayga dhammaystaa macnaha laygu shaqeeyey aan xataa markaan dhihi maago ah ruuxan binaadan maahan iga daaya waxay leeyahaa annaga miyaa ku keena waddankan adaana soo raadsadee waa inaad shaqaydaa macnaha dhibaato badanaa kala soo kulmaan macnaha aanan sii falqay garanaysin macnaas darankaygu macnaha saa si aad iyo aad aan u farxasay wata nimadayda ayaa ii soo muuqata sidaa darteed macnaha waa farxay macnaha dowladdeydana waxay ii muujada macnaha inay damiir leedahay macnaha inanay jeceshahay macnaha soo aniga keliya xataa dhammaan dadka soomaaliyada dhan inay jeceshahay kuwa aniga jeelka igula xirnaa horta in la qaada aniga layga tegey ayagaa layga horumariya hadda gurigeeday joogaan carruurtooday walaalahoodu la joogaan oo baydoo la joogaan familkooday la joogaan saa anaguna intaasaan sugaya macnaha saddex biloodan ka dambeeyey waana ku iman qabay macnaha sababta waxaan ogaa macnaha dowladda maadaama ay walaalahay qaar bixiday macnaha anigana inay bixi karto waana soo hadda xabsigan ka soo dhaafay soomaaliya anagaa ugu dambeeyey
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyaradii laga soo daayay xabsida ku yaala magaalada daarusalaam ee dalka tanzania habeen wanaagsan ee hawdayan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan waxaan ayagnu halkaasi ka hadlay muwaadiniinta lasoo daaya waalidiintooda waxayna dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhiirigeliyeen inay soo daayaan dhallinyarta kale ku xira xabsida ku yaala dafaac caalamka ra-iisul wasaare waad noo dadaashay wiilasheenii waan aragnay eyokoonna waan aragnay ilaahay baa ku mahadsan adigana waad noo dadaashay innaguna waan ku garab taaganahay shacabaan dawlad layn waa baaba'ay annagana waxa waaye shacabaan dawlad layn waa baabana dawladaan shacab layna way baaba'na waan iskaalmaysanina waan iskaashanina insha allah ilaahay subxaana wa tacaala garabkiinna hagalaan leenahay ilaahay garabkiinna hagalo wiilka aniga sideed sano xuneeyahay maanta idinkaa ii soo dayseen ilaahay baa ii soo daayay idinkuna waad i dadaasheen ilaahay baa magacayga waxa waaye canab cali faarax ani magacayga waa canab cali faarax waxaa iga maqan wiil wiilal badanaa naga maqan oo toddoba ee aniga mid aan dhalay toddobada wiil inta kalena hooyadoodoo kalena kolay qaybaa maanta la keenay shan wiilaa la keenay wiilasha sisaaniya ku jira way badnaayeen shanaa hadda la keenay maasha allah hooyin iyo farxad isku daranaa la kulanno alxamdulilah ilaaha mahadda iskale dowladeenna sharafta leh oo qaaliga oo qaymaha badan madaxweyneheena qaaliga ra-iisul wasaaraheenna qaaliga annaga maxaabiista sisaaniya ku xiran ayaan ahayn dowladdan ka hor runta haddii la rabo dowladdan intii ka horreyda waxaan ahayn maxaabiis dowladaan u hadalna ma lahayn dad naga danqanaayana ma lahayn soomaalinimin daday ku jirtana ma ana arag maanta aniga waxaa idoo isiinaya dadka soomaalinimada ku jirto oo dowladda wiilka iga maqan oo hadda xiran wiilashu waa toddoba farxaan cali cabdi anaa dhalay carab cali faaraxa lay dhahaa toddoba wiil oo mid lug ka go-an yahay oo markii ugu dambeeyey aniga waxaa iigu dambeysay hadalkooda lix bilood ka hor waxaa la ii sheegay in maxkamadda inta hadba la qabtoo la geeyo layska soo celiyo wax loo haysta lama arko wax xukuna miyaa ku dhacay xukuna iyo waxay u haystaan waa sideed sanay haystaan waxaan malaynaaya in la keeno oo ilmahayga la- ilmaha la keenayo lagu soo daray alxamdulilah laguma soo darin balse waxaan rajaynaya sida maanta kuwaan loogu dadaalay in kuwaygaan loogu dadaalay wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa gabadheenna qaaliga maasha allah maryan yaasiin gabadheenna qaaliga maanta sidii canuga canugaan dhal- aan dhalnay camal aan ugu faraxnay farxada aniga idoo siida khaasatan maryan yaasiin waa ku farxay sharaf allah siiyo aali allah ka dhigo ilaahay shar matuso shaydaankana allah ka xida- ka xajaab dowladda dhanna sidaasaan ugu duceyna maryan yaasiin garabkayga taagantaa maanan arag dowlad oo maarag sida hadda maanta iila taagantaa qof qaaliga ila istaagta maana haysan mana hadli karo maanta maanta maasha allah maasha allah dowladda noo soo maasha allah carabtay.
dowladda noo soo carabta daana dad dad- dad laba dad u maqan yahaan nahay awal dad dad u maqan yahaan ma nahay ra-iisul wasaare aniga waaye kaasina fuusi xasan aa lay dhahaa gabadha giliibka duubta aniga waaye giliibkayga aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama ay iga soo jawaabtay jawaab wacan aa iga siisay aadaan kuuga mahadcelinayaa dhammaan madaxda soomaaliya aadaan ayaan ugu mahadcelinayaa khaasatan gabadha walaashay ah ayadan iyo garab taagan maryan yaasiin garabkeena siisay ayadan sidoo kale waa u mahadcelinayaa ra-iisul wasaare waxaan kaloo kaala hadlayaa dhalinyaro kale walaalaheen aa wadanka ku wada xiran tanzania aa naga xiran kuwaa kaa codsanaynaa ayakana madaxweynaha dhammaan dal walbo maxaabiistaa nooga xiran soomaali inaan noo dadaasho aan idinka rajaynaynaa dhammaantiin
waayahay habeen wanaagsan ee hawada aan ka leenahay kuwaasi waxaa ahaayeen waalidiintii dhale muwaadiniinta soomaaliyeed ee xabsida dalka tansaaniya laga soo daayay oo horey uga codsadeen dowladda federaalk soomaaliya soo daynta carruurtooda iyagoon uga mahadceliyay dadaalkii ay ku badbaadinayso wiilashooda dowladda federaalk soomaaliya habeen wanaagsan ee hawada aan ka leenahay raadiyo hacdaado ayaad dhegaysanaysaan qaar ka mid a dadkii maanta ay ka qayb galay soo dhaweynta dadkii ku xirnaa xabsida dalka tansaaniya oo ah laba gabdhood ayaa waxaay dowladda federaalk soomaaliya cabasho u gudbiyeen in la soo dee dadka xabsida ku xiran daafaha caalamka anak wiilalaa naga xiran wiilalna la dhasha waaye labii tobane waaye way ku xiran yihiin tansaaniyo marka warqadihii dowladda way u sheegeen waxay dhaheen waa idin fasaxnay dowladda tanzaniya wax idinkala kin wareego aan la-nahay wadankiin ha idiin yimaadaan ha nagala kin wareego waxaan la hadlayaa madaxweynaha waxaan la hadlayaa ra-iisul wasaaraheena waxaan u sheegayaa haddee diir dhaxaaya leeyihiin wiilal way dhaleen hooyo iyo aabbo way leeyihiin wiilkooda say uga naxi lahaayeen waa inay nooga naxaan waa sideed sano ay u xirayaan walaalkay la dhasho waa sideed sano u xirayaa mar walba wuxuu dhaca dhibaato ay ugu haysato walaalayaaloo iska keesoo cafiya inay idiin imaanaayeen kale ma ogi marka waxaan ka codsanaynaa in wiilasheena dhammaan waxa xiran waa wiilasheena waa walaalaheen damiirta aniga aan walaalka uga danqanay aan dhammaan uga danqanaya waa jiirkeena waa soomaali qofkii jinsiyad soomaali ku jirta waxaan ka codsanayaa oo dal iyo dibad jooga inay walaalaheen noo soo daayaan warqadii waa kuwaana oo saxiixi ahay waxay dhaheen waa kana waa idin saxiixne waxniila wareega keena madaxweynaheena waxaan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraheen waxaan ka codsanayaa dhammaan qofkii dhiig naxa oo soomaali ah waxaan ka codsanayaa inay wiilasheena meel walba ay joogaan noo soo daayaan kheyrkeyga waxaa fadhiya gabdha hooyadood aan nooleen oo walaalkood maanta ilaahay mooy cid kale aa u maqneen walaalkood la dhasha waa cid kale uma maqno marka waxaan ka codsanaynaa annakan isku wada midaanaa dhammaanteen in wiilasheen ilaahay awalan horta ilaah baan ka baryaynaa kafuur raxiim isaga ah ilaahay waanaan kaa sugaynaa yaa rabbi yaa raxmaan laakiin ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dalka ayaa kaa mas-uulka ah ilaahay ka sagow dalka ayaa kaa mas-uulka ah ayaa kaan la hadlayaa kheeraan la hadlayaa madaxweynaha la hadlaya wiilasheena inay noo soo daayaan wax la wareega oo keliya aan laanaha ayay dhaheen dembigooda wuu dhammaado warqadihii saxiixooda waa kuwaana internet interneedyada noogu soo wada direen wax ka hadlaaya ma lahan madaxweyne waxaan kaa codsanaa ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaa aan kugu celcelinayaa gabdha soomaaliyeed baan nahay haddaan naga dirna xiis kuwaad dhashay aan la mid nahay in oolaadeenna iyo walaalaheen nabad ilaahay noogu keenaa ka codsanayaa yaa rabbi yaa raxmaan ilaahayow adigana waan kaa codsanaynaa yaa rabbi yaa raxmaan ilaaha wax noo awoodo laakiin jinsiyad soomaali qofkiila hanaga danqadaan hanaga danqadaan wiilasheena ilaahaa ka sugaynaa laakiin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne wiilasheenaadaan kaa sugaynaa yaa rabbi yaa raxmaan ilaahayo ilaahayo kuwii nabad isku arka naga dhig
waayahay habeen wanaagsan inay hawdan ka leenahay kuwaasi waxa ahaayeen ehelada dad weli xabsida tansaaniya ku xiran oo dowladda federaalka soomaaliya ka codsanayay in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda federaalka soomaaliya arrintaasi ay uga qayb qaato ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadashay ergey xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta qaxootiga iyo xuquuqda carruurta maryam yaasiim waa maryam yaasiim xaaji yuusuf
shaqadan waxay bilaabatay ani muddo saddex bil ka hor ah markii wasaaradda arrimaha dibadda ay ogaatay inay mu'aminiin soomaaliyeed ku xiran yihiin dalka tanzania markaas ayaa waxaa lahaa guddi arrintaa loo xil saaray oo oo aniga hogaaminayo marka waxaan la waxaan tagnay dalka tanzania gaar ahaan magaalada daar salaam waxaan ka codsanay dowladda tanzania inay mu'adiniinteennii inoo soo daayaan anigoo hadde fulinayo amar ra-iisul wasaare iyo amarkii madaxweynaha iyo dowladda nabad iyo nuur oo oo oo ay ka dan tahay badbaadada dadka soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waxa joogeen haddaan kusoo noqdo arrinta maxaabiista waxaa ilaa hadda soo daynay lixdan iyo shan qof oo oo maanta waxaa imaadeen shan kadib waxay ku imaadeen gruubka ugu horreeyay toddobiyo tobanay ahaayeen marka markii intii lasoo daayo waa aan keenaynay haddana insha allah maamada maamadii aawe waxaan rabaa inaan wax ballan qaado maamada insha allah xogtaas waa la soconnaa oo ha tusimaha safaaradda soomaaliya ee dalka tanzania his excellence cabdulqaadir xalay ayuu arrintaas ila soo socodsiiyey inay jiraan wiilal soomaali oo ilaa ay hadda wax oo xog ah aan laga haynin taasna insha allah waa aan maanta ayaan ka waraysanayna ama labaad waalidiintoodii magacyadoodii waxaan ognahay inay ku xiran yihiin dalka dalka tanzania marka ayagana lama hilmaamin waalidiintoodu halkan joogo maanta waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo inaan aanan aanan Kutub jiro, hadda soo qabanaya, Wax kasta waa qadar ilaah maanta waxaa qorneed inay intaan soo noqdaan waa qadar ilaah dadaalka eh, dowladda ma eh, ma joojinayso eh, wiilashiina insha allah sida ugu dhaqsiyada badan bal waxaan ka waxaan ka geeyay waxaan ka keenay doonaa xog ka jawaabaysaa dowladda waxaa meesha u joogay safaarad uman safiir marka safiirkii ayaa ii soo sheegay arrintan waa la soconay safaaraha waxaa ogtahay dad badan ayaa soomaaliya
waa tahay taasi waxay ahayd ergey gaarka ah ee u qaabilsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya muhaajiriinta qaxootiga iyo xuquuqda carruurta maryam yaasiim xaaji yuusuf oo ka hadlaysay muwaadiniinta lagu soo celshay dalka lagana soo diyaxarso ku yaala waddanka tansaaniya caasimadda daar salaam habeen wanaagsan in hawadan ka laana qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maa kastaa joogtaan habeen wanaagsan kusoo dhawaada xubinta aadka xiisaha badnayd ee kalamaan
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby
kofi bayb saanay ilmaha uga qoslisa
soomaalay mas-uuliyo mudanihi la dortaba haddaad maya tidhaahdaan dalka maamulkiisiyo meheradiisa garka ma malaa'ig socota madax looga dhigaya
malaa'ig haddii la helayo miyaan bini'aadmin madax ka dhigan lahayn waaba dooran lahayn war malaa'ig ilaahayaa doorta ee bini aadan ma doorto waxaan idhi waxaan idhi kuwa kii katuu weyne haddii uu tag yidhaahdo meesha loo tartamayo tolow yaa tegi doona gaddaa tayadu ka weyne su'aal gaaban ragoon micnihii garan waayey aan idiin gudbiye hadday xaaja gidaado garwadeenka dhexdooda horta yaa ka garsoora horta garsoorku hay dambeeye ukunta iyo doorada keebaa weyn
war adoogan waryahooba gorotaan mayna leeyahay wuxuu idin leeyahay aadayuu haaye derbi kaboodoy dondheer daluugan kaadayow haaye oo muxuu ula jeedaa wuxuu uga jeedaa xildhibaanadi dhahaya guddoomiyahan inyuu geli weynaan derbiga ka boodnay aan u malayha warkaas waxaan ka fahmay handaraaban madaxtooyadii oo la geli waaye wax ku jira samooya irdaha ciidamaa degay xabsi guri in lagu yahayna waan ka cabsanaynaay derbi niman ka boodo u dhacay meesha gudaheeda oo xuseen waraystoo kulmiyo xalay ka naanaale in guddoonkii laga haystabay wada caddeeyeena waxa nimanka ku dhacay waa midaan mooshin dambe lala keenina
oo wax ku dhacay nimankii nabe waaba yaab culuse
war garta anigooe guddoonani haada geedishaanboo mar hor lankadiday lankalmanka geed galaano una geesigii lankii gebagabeey gamuun maridle oogoytisa weero doonta war ninkani waa gebiyey waa gabagii iila adkaa intaan gaba arkay war ma taqaanida goodis koonfur galbeed baa laydha horta dowladda soomaaliya odayga u weyn wuxuu ahaa brofesor jawaari waana kii tegey waa yeelka labaad waa cabdi xaashi cabdulaahi waxaana la yidhi maanta asagaa ka waayeelinaya arrintiioo guddoomiyihii baarlamaanka u tegey madaxweynaha inuu u tegi doonana waa la filayaa horaana loo yidhi war waa yeel haddii la yeelo waxara dawaca ma cunteen hortamaamaadiinka kudhooley warkafayle lanwiin hoolu weelo fadna waraabu waldilooba mal arga fadneleri wareedha anugu kuma caayiine warka iga dhegayso guddoomiya cabdi xaashiyaa laga war sugayaa marka waxaan la yaabana cabdi xaashi madaxtooyada xaggee ka galay waa tii lalaa waa xidhanta wuxuu derbigaan ka boodin xildhibaanna lahaayeene waa yeel derbi ka booday la waa wareere war cabdi xaashi mooshin muu wado kuwa mooshinka wadaa derbiyaha ka booda cabdi xaashina wuxuu wadaa nabad waana guddoomiyaha aqalka sare armaalin dhaweed cawad wuxuu yidhi laguma shiri karo villa hargeysa iyo golaha shacabka midna shaqaalaha baarlamaankana waxaan uga digaynaa how yidhi khilaafka inay ku dhex milmaan oo ay madaxda la kala saftaan berigase waxaan la yaabay xogayihii baarlamaanka buuxe ninkii la dhahaya warqad buuxdow soo saaraa la yidhi waxaana ka buuxaa la yidhi xildhibaanno waanala ku been abuurta dhahay aa laga soo buuxshay hadda ma ogi anugu xildhibaanada ma afkaa loo buuxshay ma beenaa laga soo buuxshay wax ka buuxa ma aqaan mase buuxaa lagu amra inuu xaashe ka buuxiyo war cawad ma dhihi waxaad sheegaysa wuxuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanku dib ha u fiiriyo warqaddii la saxiixay oo ku saxiixnayd inaan mooshin la keeni karin lana qaban karin kunturaad laba kambaniyo wax kala gadanaysa miya warnimada horta anuu cawadkaanaanba la yaabay aaway muuse bixi markuu villa hargeysa asagu ka talinayo war heedhe ninkii faysal cali waraaba ahaa waa kii maalin dhoweyd lahaa madaxweynaha bruxelles baan isku aragnay waanan isaaf garannay ged kaluu hadda keeno wuxuu yidhi waxaan codsanayaa mooshinka socda inay baarlamaankoo dhan ay wada taageeraan marka waaba yaabe ninka horta tiro badanaa war muuse meel lagu ogi oo loogu yimaadaa ma jirto warniyon muusiya faysal horta kala fahan war xildhibaanmaha salaadaa war soo saaray sidii guddoomiyihii maxkamadda dastuurkana waa u hadlay wuxuu yidhi madaxweynuhu heshiis ma geli karo xilka qaadis iyo magacaabisna ma samayn karo dalkana kama bixi karo inta dacwadu ku socoto marka waa yaabe mahasalaad goormuu garsoorka madax ka noqday waaryaada mahad waa mas-uul waana calansidaha mucaaradka markaa mursalnama madaxweynaha kumeelgaarkaa ar ani warkeyga aad u dhegaysta cabdiraxmaan cabdishakuur shalay waxaa sidahaan la yaabay wuxuu yidhi waa markii u horraysay haddaad maqli jirteen waa markii u dambaysay oo dad la caburiya hadda dadka soomaaliyeed waa inay dantooda gartaan dadkana ay kala bartaan horayna waa laydinkugu sheegay libaax laba ma ahan hubanti hoodaalana waa aniga anugu soomaali waxaan ku nacay hadalka ma cunto mar hore dhergi lahayd hadday wax cunayso hadal xaad warka anigula daale soomaalidu web ay cuntaahe web ma dhahdido warnamiyawgeega baydhawajanaaytii kudhiidia kudhiidi binaamba walileehambani widay unugolene farmaajo mafadaana farmaajo mafadaana farmaajo mafadaana lena gurbaandanano bugbugbugbugleta buundana baruu baruu baruu leto binaanka hadhoobani nimingino usika damboy kisadaalgaadlawana ka aalawareed habadanile dhaharogsideen isaa kobtay aragday maday dhilaashkay aragaa kudhiidi reed mayna ereenkasaasanaasin fad ama hafadin waalidin fadsin yana ereen kiisaag majinaylileo aase ay fad masanfaday fileelmariidleoliki dhawaa waariusiina xaasee ufadi weydan ma finna iyo balaayaad waagadaan daba joogteen furuq haydin dili waaye warnimayahu nairobi baa waxaa lagu qabtay nin koonfur galbeedka soo jeeda markaas baa la yidhaahday robow mataqaanaa fadee ayuu yidhaahday war lafta gareen makasaysaa baa loo raaciyey madagey un ayuu yidhahday haddana ninku madag dabkaan kala baxnaa war maanta garowe cabdiweli gaas farmaajoa uga taageero badiyey waxaana ka dhacay bannaanbax la leeyahay farmaajo ha jiro ha joogo mooshin wadana mus ha ka baxa yidhaahdeen cabdiweli gaasoo ka cadhoodayna ciidan buu ka horgeeyey warnihu waa marko meesha uu ka dhacay bannaanbax madaxweynaha lagu taageerayey waana halka meel ee gobollada bannaanbax xur ah oo ka dhacay war kismaayo waxaa ka dhacay bannaanbaxaan guryaha laga soo bixin bannaanbaxaasoo kale anaa aqaanoo guri ku jir aa la yidhaaha nuuxnuuxsan war lama yidhaha bannaanbaxaas guri ku bannaanbaxa la yidhaaniyo salaad cali jaalle wuxuu yidhi mooshinkan indhaha adag le ee madaxweynaha laga keenay shabaabaa ka dambeeya aarqoyey aqoon gaabka dawac culaa'ekaay waryaadeen maxamed geedir raage marwaan mayow baad u taqaanaane wuu soo cimraystaa la yidhiye eebtalow maxaa u ehli waryaa rakiisaa la yidhaha rakiise imaaraadkuuna soo maray ma qaraabahayay war hujaaydam isku dhaaftana war war ma haysaane maanta jenaraal bashiir goobe taliyihi asluubta iyo ciidankii asluubta iyo maxaabiis xabsiga dhexe ku xirayd tiyaatarkii qarankay ku dhex jiraan oo dhisayaan toddobaatan injineero iyo farsamo yaqaano isugu jiraana ka mid ah jamhuuriyaddanoo guuraysay noqdeen marka ciddii isxilqaamaysa sida ciidanka asluubta iyo taliskooda jenaraal bashiir goobe ha laysu xilqaamo war laka heesaabana la haydan amay habsan beddeleen hatana waxaan maqlayey mar loo qudbaynayay maxaabiista oo lalahaa si fiican baad u shaqayseen maanta berriya saa dambana bannaankaad joogaysaan war maxaabiis waaba laga bedelo maanta tiyaatarka magac kale waxaana loo bixiyey ardayda xabsiga dhexe maadaama meesha wax lagu baro ilaan waa asluubtii war waaga ardayga ahaa fasax waa jeclaa war reer kale magaana siinliyaabay mooshin kun taageersantiina mase ka hor jeedan mooshin mooshin mooshin ma rabno ma rabno ma rabna arro lacag lacag lacag dawlad dawlad dawlad buuqii qayle buuqii qayle hedubintada meeraaraantii dawlada sheegas oota war doolar keena mooshin asaa dawladnima
iga tag dugxiyaha kaa tuure
aad iyo aad ay umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay habeen wanaagsan yahay wadaan ka leenahay saaxiib yaal markan haddaan fiirna wararka kooban oo ka dhacay caawa gudaha soomaaliya kooxo duble ah oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshaadka edif ee ka dagaalanta bariga jumhuuriyadda afrikada dhexe ee congo ayaa dilay sagaal ruux oo shacab ahaa dableedan ayaa weerar ku qaaday dad beerale ahaa oo ku sugnaa baadiyaha magaalada okey ee dalka gobolka bane waxaana warbaahinta gudaha dalkaasi ay sheegayaan in kooxdan ay weerar ka soo qaadeen dalkaasi la dilay xilli guryahooda ay ku sugnaayeen milatariga dalkaasi ay waxay sheegeen in duleeda ay ka baxseen ayna qaateen tiro xoola ah oo lahaayeen dadka magaalada oo jaab ku noolaa milatariga dalkaasi ay waxay sheegeen in ay ku raadjoogaan dablaydaani ayna cadaalada soo taagi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan maleeshiyaadka adif ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo afariy tobanka dalkaas jumhuuriyadda afrikada dhexe ee konga ka geysanaya filal fara badan oo isugu jiraan dilal iyo dhaawaca habeen wanaagsan ayaa hawada aan ka leenahay saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysan wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay weerar ay ku qaadeen asteer ka tirsan ciidamada maamulka puntland weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay hal ruux halka kuwo kalena ku dhaawacay sida warbaahinta raadiyaha cadaada u sheegeen dadka deegaanka magaalada boosaaso ay xarunta gobolka bari kooxda dalka dhaawaca geystay ayaa waxaa la sheegay inay goobta isaga baxsadeen ciidamada amniga maamulka puntland ayaa goobta gaaray iyadana halkaasi baaritaanna xoog lahaa ay ka bilaabeen magaalada boosaaso ayaa inta badan waxaa ka dhaca dalal qorshaysan oo ay geystaan kooxaha ku hubaysan bastoolada kuwaas aan la garanaya halka ay ka soo jeedaan habeenkii xal ahaa ayay ahayd markii sidanka dhac iyo loo geystay dhaawac iyo dil askar ka tirsan ciidamada badda ee maamulka puntland habeen wanaagsan aan idin leenahay ku soo dhawaada heestii bilowga barnaamijka aidi ballan qaaday heestaas leeraa baardilaacsho uu ku luqeynayay alla naxariistee maxamed moogaliban waxaa gabagabatay barnaamijka caaw soo saaray in la socodsiin anigoo xasan axmed maxamed farsamo iska lahaa saaxiibkay cumar axmed raaxi cumar saxayfa intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan intaan barnaamijka dib dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu